waa mahadle nimankan khawaarijta ay muddo lix iyo toban sana ah saldhigii ugu weynay ay ka deganaayeen dalkan ay ka deganaayeen ay ahayd ummadda dhibaatada ay ku hayeenna ilaahay waa ka qaaday in yar oo dhimanna inta kalena insha allahu waxaan rajeynaa waqti aan dheeran iyagana inay ka qaadi doonaan soomaaliya iyo ummadda soomaaliyeedba maanta waa waxay u tahay guulay u tahay cadowga soomaaliyana waxay u tahay waxay u tahay faanay u tahay waxay u tahay guulay u tahay maxay maxay idinkaga dhigan tahay caalbuur taliya in la qabtay waxay nooga dhigan tahay inaan shabaab ka adkaan waan gartay kadibna dalku dalkuna nabad heli doono muhiimad intee laag bay ulahayd gulufka dagaal ee guud ahaan socda caalbuur oo ahayd degmo muddo dheer ay joogeen al-shabaab waad og tahay oo magaaladan la yidhaahdo ceelbuur waa meesha ay ku mataqaanaa ugu horreysay ee ay jilmaha dhigaan waana meesha keliya aan weli lagula hadlin ama lagala aysaa cidi kala cidi kala kala doodinba oo inay leeyihiin ay aamineen dee dhibaatada ummadda ay u geysteen na waad og tahay marka ceelbuur oo gacanteeda ka baxda iyaga waxay u tahay guuldarro aysan weli arag inta ay dalka ay joogeen waana guuldarro hadda bilow u ah inta dhimanna insha allahu tacaala sidaas oo kale ay ugu guuldarraysan doonaan
janaal ibraahim taliyaha ciidanka xoogga dalka ma dagaal baa idinku qabsada magaalada mase way ka baxeen kooxda al-shabaab
shabaab waa waa waa dagaal way isku bayeen waa waxbay isku bayeen laakiin waxay noo kusacdigi karaan maaha waayo xoogga awoodda aan ku soconno maaha awoodda ay nooga imaan karaan inay inta cabaday ridaan iska cararaan ay u badan tahay waxay sameynayaan xaggee xigta hadda ay ka joogaan gobolka guud ahaan furumaha dagaal hadda caalbuur hadday gacantoodii ka baxday xaggee bay joogaanoo hadda xigaysa halkan wallahi tuulooyin yar yar oo u dhow waa u tahay aws weynaa laga qabtay wadxaa laga qabtay daca meesha la yidhahda laga qabtay waxaa laga qabtay ceel heella laga qabtay ceelka cali heel waxaa laga qabtay ma tirin karo marka guuldarro isdabajooga ayaa ku socota waana welina weli welina way sugaysaa marka galhareeri inta ay sheegan jireen galhareeri baa noo dhiman iyaduna insha allah ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed intee baa loo jiraa galhareeri masaafo ahaan ciidanka xoogga galhareeri intee lag buu u jiraa
ciidanka xooggu jahooyinka uu joogo waa badan yihiin dhihi mayno meelable meelable ka joogaan laakiin ciidanka xoogga dalku way ku soo jeedaan waana qaban doonaan insha allah waqtigaan dheerayn iyada inkastoo mar dhow taliska aan la wareegtay oo aan aan sii fogay laakiin waxaa soo laalaabatay in inta deegaan la qabto oo dagaal lagu galo kadibna ciidamadu ay ka baxaan aad baana dabcan loogu dhaliilaa dowladda marka maxaa iska bedelay mase jiraa qorshe cad oo hadda muuqdo aan inaysan soo laaban doonin maxaa ka barateen
horta marka ugu horeysa dagaalka maalinta uu bilowday waa muddo toban maalmood oo madaxweynaha dawladda federaalka soomaaliya oo u fadhiya banaanka marka madaxweynuhu banaanka ma fadhiisan jirin marka madaxweynaha banaanka fadhiya oo ciidankii daba fadhiya marka si ay uga baxaan uma taalaba
marka deegaan la qabtay oo dib looga baxayo ama looga baxa ma ma dhacayso sidii hore loo arki jiray
muddada hadda ay socotay miyaad maqashay meel la qabtay laga baxay
adaan ku weydiinaya genaraale adaa taliya xooga dalka
maya miyaad maqashay adugu ma maqashay ha iyo maya waan gartay aan ka gudbo marka la fiiriyo haka gudbin haka gudbin haka gudbin waan gartay ruunargood baad qabateen taliya ruunargood baad dib u qabateen howlgalka hadda adigu aad hogaaminayso madaxweynuhu uu u jooga dhuusamareeb wararkan ka helaya waxay sheegaya in al-shabaab ay mar kale dib u tageen oo lagu arkay gudaha degmada ruunargood
waxaan ku sheegaya ruunargood ma joogo shabaab maaha shabaab niman deegaan oo iyagana aan mataqaanaa isheeg banaanka banaanka jikda jikda ku dhegan ku jira ayaa jooga iyaguna waa helisan yihiin meel ay ka dhici karaan iyo meel ay geli karaan oo kale ma jirto ma magaalana ma joogaan waxay ka joogaan jikda ku jirta ceelbacad iyo dhuuxra ku jira waana dad degaana oo feeraha habeenba reer u hoysa marka lama dhihi karo mataqaanaa waa ciidan meel haysa daban waa al-shabaab maxaa laga yeelayaa saa sheegaysa hoodkay ku jiraan meelaha qaar aad ka gudubteen ood meel fog ka maraysaan baa ay joogaan marka sidee lagu sifayn doonaa ama lagu ogaan doonaa in deegaanka uu uu ka ka dhammaado al-shabaab aad bay muhiim u tahay dabcan in dadku ogaadaan
shabaab waa laga dhamaynayaa meelaha ay joogaan markii magaalooyinka laga qabto nimankaani waxa ay ku noolaayeen dadka ayay ku noolaayeen ummadda degan degaankaas ayay noloshooda ayay waxay ku ahaayeen iyaga unbaa noolay dadka masaakiin dadka kale ee shacabka soomaaliyeed degaan meelaas deganna baahiyay u baktinayeen marka kalkooda iyaga baahiyada ugu baktiyan banaanka wagarta ugu dambeyn taliya dagaalku ma ciidanka xoogga dalkood dhulka ku socda unbaa hadda ku jira mase duqeymo iyo taageero caalamiya aad helaysaan
waa dee taageero caalamiga inaan helno waa waad ogtahay ma ma qarsano taageero caalamigana waa helnaa ciidankuna dhulka ugu socnaa aalbuur ma duqeyn baa ka dhacda mase dhulkaa laga galay
kama dhicin ceelbuur duqeyna kama dhicin